أخلاقنا زادنا فارتق كي ترى تشرق بروحك في الكون كالمهرة بالصدق والإحسان نبلغ في العلا قدرا ونزهر الروح إن حب قد عبرا فالصبر زاد القلوب الطيب أثرا ونوره يحمل الأرواح والبشرا يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفضل assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan markana waxaad kusoo dhowaataan darsiga tobanaad ee kitaabka bisiyaami tartaqi akhlaaquna waxaana halkan kasoo jeedinayaa sheekh cabdiweli mudde ee aan ka wada faa'iidaysano darsiga يحمل الأرواح والبشرا يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوطرا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن كسو جرني كتاب كيني بالصيام ترتقي أخلاقنا صونك waxaa ku korahayo akhlaaqdayna iyo dabeecadayna ayaa ku badanaysa kitaabkaas uu qoray sheekh maxamed ama doctor maxamed ibnu maxamed alfaqiih xalaqadaynan waa xalaqadii tobanaad weeye waxay ka bilaabanaysaa akhlaaqu saa'imi fii beyti qofka sooman iyo gurigiisa sida looga rabo inuu dabeecadiisa guriga uu wanaajiyo albeytu nicmatun min nicam illaahi tacaala gurigu waa nicmo ka mida nicmooyinka alla bixiyo dad baa manhooy iyo guri haysanin marka guriga waa nicmo weyn oo ilaahay nicantiisii ka mida kamaa qaala subxaanahu siduu alla yidhi wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakana ilaahay wuxuu idinkaga yeelay aqalladiinna ama guryihiinna meelaad ku xasishaan oo aad ku degtaan baa eebba idinkaga yeelay wa filbeyti guriga gudihiisa yadharu waxaa ka muuqanayo macdana ashakhsi qofka asalkiisa ayaa ka muuqanahayo ama ka daahirahayo iyo wa khuluquhu dabeecaddiisa ka daahirayso wayacudu wuxuuna u diyaarinayaa albeytu guriga miisaanan daqiiqan miisaan dhammaystiran daqiiq wax dhammaystiran oo kaamila wey miisaan dhammaystiran ayuu qofka guriga ugu diyaarinayaa dabeecaddiisa limacrifati khuluqi arajuli si loo aqoonsado qofka dabeecaddiisa min cadamihi dabeecad la-aan xaggeeda looga aqoonsado liannahu almuutinu maxaa yeelay booska alladii booskii weeye yatasarafu fiihi shakhsu qofkan shakhsiga ah uu kula gadgadoomayo ama uu kula tasarufayo bisajiyatihi dabeecaddiisa kayfamaa kaanad si alla iyo siduu doono duuna takallufin mashaqo la'aan ilaan ehelkii asagaa mas-uulka ah gurigiisa sow doono ayuu dabeecaddiisii ugu gedgedinahayaa akhilkariim walaalkayga wanaagga badan low ilaan qof walba aqal ama guri u dhisan yah meetaalin ayada iskaa buladu aqal ama guri ma lahan marna waalidkood bay la nool yihiin marna way iskaabulaynayaan oo iskaabula bay meel ku degan yihiin qofku markuu deegaan yeesho ama uu ehel leeya waa qof lagu xisaabtamahayo hadduu xaas qabo xaaskii baa ku xisaabtamayso sheekh cumar faaruuq baa wuxuu dhihi jiray ereyada u dhihi jiray tafsiirkan mucaasarka wakhtigii uu duubay ereya oo aada u adeegsan jiray baa jira wuxuu dhihi jiray iskaabuladu sida dugaagtoo kale wey gabalka meesha ugu dhaco unba iska seexano islaan ku tashanayso sariir u goglanayso casho u karsanaysa ma haysto marka iskaabulo waa sidaa qof ku tashahe iyo beyd iyo guri ma lahoo maha gabalka ugu dhaconba iska seexan waxaa laga hadlahaya marka dadka caa'ilada ama usrada leh ee deegaanka leh ee guryaha leh ee gurigooda inay ka dhigaan la rabo si guud way ugu socotaa si khaasana dadka iskaabulada ee guryaha degan guryahooda naftirkooda tasaruf bay ku leeyihiin saas daraaddeedabaa ilaahay wuxuu ka warbixinahayaa in uu sakanan ka yeelay guriga meel lagu xasilo qofku markuu bagaal- magaalka aado shaqo uu aado uu soo daalo maha u soo noqonaya marjica u ah ee uu ku xasilaya wey akhil kariim buu yidhi shiikhu ina albuyuuta aqalladu latamtali'u waxa ay ka buuxinaysaa sacaadatan liibaan iyo wa sakiinatan xasilooni ayaa ka buuxda weeye buyuuta iyo aqallada lagu noolyaa latamtali'u sacaadatan wa sakiina waxaa ka buuxdo liibaan iyo xasilooni biqadri tacmiirihaa inta la camira qadarkeeda weliba lagu camira bitaacaati ilaahay daacaadkiisa iyo cibaadaadkiisa oo lagu camiraay yaa guryaha xasilooni iyo deganaan ayaa ka buuxo wa jaa'a waxaa yimida shahru ramadaan qofkii gurigiisu ku cibaadaysanayo bishii ramadaan waaba tanaha way timiday bishii almubaaraki ee la barakeeyey fii ayaamihi almacduudaat maalmihiisii la tiriyey waa sagaal iyo labaatan maalin ama soddon maalin weeye ayaaman macduudaat sida qur-aanka lagu sheegay liyakuuna suuq u ahaada cawnan kaalmo ramadaanku lilirtiqaa'i korid la koro dabeecad wanaag iyo wataqwiimi toosin qofka la toosiyo iyo wataqyiiri bedelid qofka la bedelo wey calaa mustawa alafraad qof mustawihiisii uu keli yahay in la bedelo iyo wal usar iyo usarka iyo guryaha lagu wada noolaya ragga dumarka ay isku qabaan iyo walmujtamacaat iyo bulshada oo dhan wadaalika arrintaana min khilaali incaashi albuyuuti in lagu noolaado dhexdeeda guryahaas dhexdooda in lagu noolaado yacni laguna la noolaado bimakaarimi alakhlaaqi dabeecadteeda macaan ee wanaagsanna lagula noolaado allatii taasoo sanataxaddasu aan uga warrami doonna fii haada alliqaa kulankaynan kan ah can bacdihaa qayb ka mida dabeecadda teeda wanaagsan ee makaarimu alakhlaaq fa naquulu waxaan leenahay wabillaahi towfiiq baan leenahay alla ayaan towfiiqda warsanaynaa jalla wacalaa waaxid marka dabeecadda wanaagsan buu ka hadlayaa raqam raqam buu marka gelinayaa kow labo ilaa saddex afar ilaa wuxuu ku keenahayaa shan oo noqdo uu uga hadlahayo guryaha gudahooda iyo dabeecadda teeda wanaagsan uu uga hadlahayo sheekh ilaa lix buu kusoo qatimayaa lixdaa shay marka midda ugu horraysa min akhlaaqi asaa'imiin dadka sooman dabeecaddooda waxaa ka mid a fii buyuutihim guryahooda dhexdooda inay kula yimaadiina lagala rabo dikrullaahi ilaahay inuu xuso idaa dakhala almansil guriga markuu qofka soo galo ducadii la akhrin lahaa ee loogu talagalay inuu akhristo qofku markuu guriga soo gelaayo iyo wa ilqaa'i salaami iyo la kulanka ehelkiisa uu la kulmahayaba inuu salaam kula kulmo calaa ahlihi ehelkiisa korkiisa inuu salaam kula kulmo assalaamu calaykum waraxmatullah inuu soo yidhaah fa haadaa salaanta iyo dikrigaa guriga lagu soo galay yatrad- yadridu shaytaanu shaydaanku wuu eryahayaa waa- waa burinaysaa shaydaankii waa cararahaya wayamla'u lbeytu gurigana waxaa ka buuxsamayo barakatan waa barakoobahaya ilaan salaam baa lagu soo galay iyo dikri ilaahay wa adma'naanin iyo xasiloonin iyo deganaansho faqad rawaa muslimun can jaabirin wuxuu wariyey imaamu muslim fii saxiixihi jaabirna uu ka wariyey radia allaahu canhuma isagaya aabihiiba allaha ka raali noqde jaabir ibn cabdillaah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lah sal alla alay waslm rasuulka alla wuxuu yidhi idaa dakhala arajulu ninka hadduu soo gala beytahu gurigiisa oo fadakara allaha eebba uu xuso cinda dukhuulih gelitaanka agtiisa guriga uu soo gelahayo wa cinda tacaamih iyo cunnada ma- markuu cunahayo inuu alla xuso bismillaahi ku cuno qaala shaydaanu wuxuu leeyahay laa mabiita lakum baryid awada aad seexataan idinma sugnaanin gurigan waa laydinka eriyey walaa cashaa'a cunno aad cuntaanna idinma sugnaanin xadiiskaana fii saxiix muslim buu ku sugan yahay raqamka laba kun iyo sideed iyo toban wa fi tirmidiy xadiiska imaamu tirmidi uu werinahayo xadiiska isaga ahna tirmidiyaa werinayo sheikhu lalbanina fii saxiixi tirmidi buu wuu saxiix uga yeelayaa can anas baa laga wariyey radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala lii rasuulullah rasuulka ilaahay baa wuxuu ii yidhi sal allahu aleyh wasalam ammaan iyo nabadgelya suubanaha korkiisa allaha yeele idaa dakhalta calaa ahlika haddaad ehelkaada u soo gasho fasallim salaan assalaamu calaykum dheh takun barakatan bay ahaanaysaa calayka adiga dushaada iyo wa calaa ahlika iyo ehelkaada dushiisa falaa tuxrim ha u diidin oo ha ka xarimin beytaka gurigaada barakadiisu min haadihi albaraka barakadan tan ah allatii taasoo yanmuu kobcinaysa biha ayada alkhayru khayr bay qofka guriga ugu kobcinaysaa fii beytika gurigaada gudihiisa wa tancamu bilbarakati waadna ku nimcaysan barako iyo wasacaadati liibaan fii daarika gurigaada gudihiisa saas darteeda ehelkaada salaam markaad u soo gasho islaanta waad ka tagtay saaka shaqaad u kalaaday markaad soo noqoto assalaamu calaykum ku salaam ehelkaada gurigana barakay u tahay tuma'niino iyo xasiloonina waad ka heli ehelkaadana baraka ayay gurigooda u noqonahaysaa labo dabeecadda labaad waxa labaadoo lagu helo aakhaa qofka saa'imkaa gurigiisa inuu dabeecaddiisii ku wanaajiyo taa waxaan soo barannay in guriga iyo mansilka marka la soo gelayo dikrina lagu soo galo lana salaamo ehelka si barakada guriga ay u wanaagsanaata bil ramadaanna waa lagu jiraa oo cibaado ah haaniyan midda labaad wa min akhlaaqi asaa'imiin dadka sooman dabeecaddooda waxaa ka mid a fii buyuutihim aqaladooda dhexdooda ay ku sugnaanahayaan alxirs inay ku dadaalaan calaa tandiifi alfami afka in la nadiifiyo ilaa markaad hurdada ka soo kacdo huurada afkaada saaran inaad nadiifisa baa la rabaa tandiif xisan wa macnawiyan xisan wax la dareemi karo oo ah bisiwaak inaad caday la timaado iyo wa macnawiyan iyo wax aan la dareemayn si macnawiya inuu qofku u nadiifiyo yacni jasadkiisa ahmiyadda iska leeda waana tacaamulka dadka uu kula dhaqmahayo dadka ehelkiisa ah ee gurigiisa kula nool in marka afka huurada layska dhaqo oo afka la nadiifiyo cadaygana lagu nadiifiyo cadayguna saddex xaaladood mid weeye oo nebigu uu jeclaa saddex baa nebiga jeclahay buu yidhi atiibu walnisaa'u wasiwaak waxaa udgahaya nebigu waa jeclaa habluhuna waa jeclaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo haweenka waana sunnadii nebiga in la jeclaado waxaa kaloo nebigu jeclaa cadaysiga cadaygu marka in afka la nadiifiyo bay ka dhalan marka marka la sooman yahay waa la cadaysan karaa fii jamiici nahaari ramadaan maadaama bil barakaysan lagu jiro waxayna ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan ee qofka mu'minka laga rabo inuu ku dadaalo wa macnan bijamiili alcibaaraat macno ahaanna waxaa loola jeedaa cibaarooyinka dhammaantooda in la hagaajiyo oo lala yimaado alcibaaraat micnaha waxyaabihii cibaaro lasoo sheegay oo dhan oo lala yimaado dhammaantooda laga wadaa wixii cibaarad lasoo sheegay in digri lagu soo galo mansilkii ehelka in la salaamo famka iyo afka in la tandiifiyo iyo wa xusni alkalimaad kelimaad wanaagsan in lagu hadlo iyo wa ataaya bilalfaad iyo alfaad wanaagsan iyo oraah wanaagsan in la yidhaah maca bashaashatin iyadoo lala qabo weji furnaan iyo wambisaatin furfurnaansho wejiga la furo dadka bashaashnimo loo muujiyo kamaa kaana calayhi hadyu nebiyina siduu ahaa dhaqankii nebigeyna moxameda sal alla aleh wasalama ammaan iyo nabadgelya nebiga korkiisa allaha yeele liannahu khayra alhadyi hadyi muxamedin sal alla aleh wasalam axad waddadiisii la qaado waa waddada nebi maxamed waddadiisii baa ugu khayr badan axad jidkiisii la raaco jidka nebi maxamed baa ugu khayr badan caleyhi salaatu wasalaam ama tandiifu alxisiyi amaa si xisiya in loo si nadiifiyo oo qofka mu'minka ah xisigu waxa weeye wax la dareemahaye faqad jaa'a fii muslim waxaa ku yimiday can shurayx ibnu haani baa laga wariyey qaala qultu licaa'ishan ku idhi biayi shayin kaana yabda'u rasuuluullah shay keebuu ku bilaabi jira rasuulka allah sal alla aleh wasalama idaa dakhala beytahu gurigiisa markuu soo galo qaalad waxay tidhi bisiwaaki soonka ayuu nebigu ku bilaabi jira calayhi salaatu wasalaam saxiix muslim baa marka xadiiskana uu ku sugaya in markaa cadayga laga bilaaba si xisiya wax la taaban kara weeye waa lagaba maarmaan wa ama almacnawi waxa aan la taaban karin fa innahu liahmiyati alcibaaraat waxa weeyaan wixii la soo sheegay in ahmiyad weyn ay leeyihiin in la dareemo cibaaraadkii alxasanati ee wanaagsanaa iyo watacaamul alraaqi iyo wada dhaqankii lagu korahayay filbuyuuti guryaha loogu korahayay habdhaqan wanaagsan habata waxaa sugnaaday ana nebiya sal alla aleh wasalam ammaan iyo nabadgelya suubanaha korkiisa allaha yeele qaala nebiga inuu yidhi khayrukum waxaa idinkugu khayr badan khayrukum liahlihi qofka ehelkiisa ugu wanaajin og wa ana khayrukum liahlii anagaana ehelkayga ugu wanaajin og akhrajahu tirmidiyi baa soo saaray xadiiska asaga ah imaamu tirmidi baa ku werinaya raqamka saddex kun siyeed boqol iyo sagaashan iyo san wasaxa alalbaaniyu fi saxiixati imaam alalbaanina waa saxiix yeelaya saxiixada laba boqol siyeetan iyo shan safxadaas ayuu ku saxiix yeelayaa xadiiskaas wuxuu tusinayaa qofba qofka ehelkiisa uga dhaqaalayn og yahay kuna dadaalis og yahay una wanaajin og yahay inuu ka khayr badan yahay marka in ehelka la wanaajiyo wey وعن عائشة رضي الله عنها هي عائشة وفي ترمذي أيضا سيدو كلنا أخرجه الترمذي عن عائشة هي عائشة ولسي ترمذي بأن وريني حديث كأنه كسو قدومني وفي الترمذي وحا كسو كان رقم كأسكن كن بقول لحدا إيا الله صفحة يكون وريني أيضا لقول نقيا عن أبي هريرة كوري رضي الله عنه قال أبي هريرة وحو كوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا وحو يري أكمل المؤمنين إيمانا iimaan ahaan waxaa ugu dhammaystiran dadka mu'miniinta iimaankooda axsanuhum khuluqan dadka ugu dabeecadda wanaagsan leh wa khayrukum khayruhum linisaa'ihim waxaana idinkugu wanaag badan dadka dumarka ugu wanaajin og marka dumarka in la wanaajiyo weeye bal riwaayaadka qaar istawsuu binnisaa'i khayra haweenkan khayr loo dardaarmo maxaa yeele qallooc baa laga abuuray oo feertii qalloocneed ah qalloocuna kama suulahayaan in la waaniyo oo wasiyada iyo dardaaranka ehelkaada aad kala shaqayso ilaa dabeecadooda iyo dabcigooda ay wanaagsanaadaan fa hal min xusni alkhuluqi ma ka mid tahay buu yidhi dabeecadda wanaagsan maca alahli kii marka ehelkiisii wanaaggan aan la maraynin buu shiiku taabanaya fa hal min xusni alkhuluqi ma ka mid ah dabeecadda wanaagsan maca alahli ehelka la jiriddiisa ma ka mid tahay dabeecateeda wanaagsan annaka adiga idaa dakhalta almanzila haddaad soo gasho guriga asmactahum inaad maqashiiso assiyaaxu khaylo inaad ehelkii maqashiiso iyo wasabicay iyo washatmi aflagaado iyo walacni iyo lacnad aw naxwa daalika iyo kuwa wax lamidoo mima kii ka mida yukadiru calwinahayoo wasaqaynahaya sifaa'a almansili guriga saafinimadkiisa oday buuq badan oo qaylo iyo caay iyo lacnad kuwaanaaba na dhibay lacnadaad qabtiin aflagaado la soo gelahayo wuxuu u calwinahayaa sifaa almanzili guriga inuu saafin noqdo dhaqan wanaagsan lagu noolaado iyo wa huduu'in iyo guriga deganaanshihiisa iyo wa jamaali ramadaan ramadaanka quruxdiisa iyo wa ruuxaaniyatihi udeegiisa ilan wuxuu wataa ma ogtaa galimaadkaasoo dhan iska isticaaro weeye wanaag badan uu wataa bisha ramadaan ee barakaysan ina alajdara sida habboon buu yidhi shiikhu wal awlaa oo mudan bisaa'imi qofka soomanna u mudan an yusmica inuu maqashiyo zawjatahu xaaskiisa iyo wa ahlahu ehelkiisa oo ilmihii iyo xaaskiioo laysu geeyey ah alfaada almadxi yacnii erayo ammaan ah inuu maqashiiyo iyo watashjiici iyo erayo dhiiragelin ah inuu maqashiiyo limaa liajlimaa kii daraaddii anjasuu ay fuliyeen oo ah min qiraa'ati alqur'aan wuxuu arkay ehelkiisao qur-aankii akhrinaya xaaskii qur-aanay la kala bixi ilmihii qur-aan bay akhrinahayaan wa ficla alkhayri iyo khayr samayntii islaantiioo ilaahay u cibaadaysanayso adkaar akhrisanaysa qur-aan akhrisanayso waxa ay fulinahayaan maxay ku mudan yihiin in la ammaano madxi bay ku mudan yihiin iyo tashjiic dhiirigelin loo sameeyo oo layidhaha maasha allah dadaalka iyo khayrka awadeen ilaahay idin barakeeyo ow maa yaquumuuna bihi ama waxay u istaagayaan oo fii sabiili khidmatihi asaga inay u adeegayaan ah odaga waa loo khidmaynaya gabadhii baa u khidmaynayso min tabaqin cunto karin aw tandiifin nadaafo almanzili guriga la nadiifinaayo gabadhii baa tirtiraysa beriga dhan guriga debay ku jirtaa kuleel ay ku jirtaa cunnay u karinaysaa iyo wanaxwiha wax la mid ah oo min asbaabi sacaadati albuyuuti guryaha liibaanidooda lagu liibaanahaya ka mid a ninka haddii bannaanka uu raashinka ka keenaya gabadhina jikay gelaysaa gurigii bay nadiifinaysaa odaga wuxuu jecel yahaa wax nadiifa inuu guriga ugu yimaado laakiin islaan areebo ah raashinna aan karinayn maqaayadda nooga keen lee ku haysa taas si lagu qabo waa adkaanaysa lain soomaalida waxay dhahaan keen iyo kaale haddii naagta laga waayo keen waxaan cuno kaalay bal aan istimtaacne keen iyo kaalayaa layidhaha labadaas naagta laga waayo dhaqan dhaqan uma soo jeedo soomaaliduna badanaa waa buryaam naagta haddii hunguri laga waayo naagnimana laga waayo maxay ii qabanaysaa bay odhanahayaan waxyaabaha lagu fasaxay ka mid tah saas darteeda waxaa la rabaa naagta gurigeeda nadaafadeeda inay ka shaqayso cunnadiina ay ninkeedii u soo kariso wa min akhlaaqi saa'ima waxaa ka mid a fi lmanzili waa tii saddexaad wey dabeecadaha wanaagsan ee guriga looga rabo waxaa ka mid ah an yajcala inuu u yeelo filbeyti gurigiisa dhexdiisa jus-an qeyb oo min salaatihi naafila salaadaha sunooyinka ka mida leanna nebiga maxamed sal alla alay wasalam guryaha salaada waa ku dukan jira xadiiskii wuuna noo keenayaa sheekh liyanaala barakata haadihi ataacaat sunnooyinka taacada ilaahay loogu dhowaanahayo si barakadooda aan u gaarnoon u helno oo yatacallama uu bara abnaa'uhu ilmihiisa minhu tadawuca iyo sunnooyinka alsalawaat ee salaadaha xaggooda ah faqad jaa'a fi saxiixayn waxaa ku yimiday bukhaari iyo muslim saxiixaynka weeye can ibni cumar laga wariyey radia allaahu canh isagaya aabbihii cabdullahi ibni cumar ba allah ka raalli noqde canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuul lah sal alay waslam rasuulka alle wuxuu yidhi ijcaluu ka yeela min salaatikum salaadiinna min buyuutikum ama ijcaluu yeela min salaatikum salaadiinna yeela fii buyuutikum guryihiinna yacni dhexdooda ku dukada walaa tajcaluuha qubuuran guryihiinna qubuuraha ka dhiganina xadiiska asagana fii saxiix muslim buu ku sugan yahay yacni qeybtan iyada ah ama guud ahaan xadiiska saxiixinka ku sugan yahay ama qeybtan saxiix muslimka waxa weeyaan nudqadan qaabka ay u qoran tahay ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum walaa tajcaluuha qubuuran وعن جابر رضي الله عنه قال جابر وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيري إذا قضى هدوق أحدكم الصلاة في مسجده مسجد كيس قديه سمركو صلاة كسو الدكادو فليجعل لبيته نصيبا من صلاته هؤلاء لقرقي سنة قيب صلاة دي سكمد أو سنة هقية وواجب كمساعد كالقود كذا مو سنة قرقي أصوقات faina allaha ilaahay jaacilun libeytii gurigiisa wuxuu ka yeelayaa min salaatihi salaadiisa xaggeedana uga yeelayaa khayran guri khayr badan inuu noqdo ilan guri ilaahay lagu caabudayo weeye gurigaas marka guri khayr badan buu ku noqonoqonaya xadiiska asaga ahna fii saxiixi muslim buu ku sugan yahay safxada todobaboqoltoddobaataniyo siyeed safxadaasuu kaga sugan yahay warawa abaraaniyi fi lkabiir wغayruhu bisanadi صaxiix wuxuu ku wariyey can suhayb ibnu nacmaan baa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuul lah sal ه alيه waslm rasuulkii alla wuxuu yidhi alimaam طabaraanina fi lkabiir fii mucjab aطabaraaniyi safxada todoba kun saddex boqol labaatan laba ku keenahaya صaxiixu اljaamic saqiirkana sheikh اlalbani baa ku saxiix yeelaya afar kun laba boqol tobaniyo sideed xadiiska asaga qaala rasul s rasuulka alla wuxuu yidhi sal lه alيه waslm amaanaya nabadgeli nabiga korkiisa oo nucmaan can suhayb ibnu nucmaan laga warinayo fadlu salaati اrajuli fii beytih qofka oo gurigiisa ku dukadaa salaad waxay ka fadli badan tahay calaa salaatihi xayثu yaraahu الnaas meel ay dadka ka arkahayaan salaada uu ku dukado bay ka fadli badan tahay bimacnaa salaada tadawuca ah weeye ka fadli اlfariidati salaada yacni waajibka ah say uga fadli badan tahay cala tatawuci salaada sunnada ah wa fii lafdin waxaa ku soo arooray tadawucu arajuli fii beyti alrajulu fii beyti ninka inuu gurigiisii salaad sunnaa ku dukado yasiidu calaa tadawucihi cinda annaas dadka agtiisa way ka badan tahay inuu ku dukado salaad sunno ah ka fadli salaati arajuli fii jamaacatin qofka oo ku dukada salaad jamaaco ah dad dhexdooda waxay ka fadli badan tahay calaa salaatihi waxdah keligii inuu salaad dukado sheikhulalbaanina wuu saxiix yeelayaa saxiixada saddex kun boqol afartan iyo sagaal yuu ku saxiix yeelayaa taas marka waxay tusinaysaa in salaadaha tadawuca guryaha lagu dukado sheikha wuxuu yidhi fata'ammal fiirfiiri haadihi alfadaa'il fadaa'ishan alcadiimati ee weyn waxris ku dadaal cala annaafilati salaada sunnada ah filbeyti guriga dhexdiisa kula dadaal liyacmura bisalaati wa cibaadati illaahi liyacmura soo u camiro beytku bisalaati wa cibaadati illaah cibaadada soo ugu camiro yacnii gurigiisa soo ugu cabiro qofka salaad iyo cibaado si gurigiisa uu ugula dadaalo tadawuca iyo dheeraadka iyo sunnada wa min akhlaaqi asaa'imiin dadka sooman dabeecadoodii waxaa ka mid a nuqdada afaraad weeye ilaa saddex nuqda buu shiiqu soo tilmaamay wa min akhlaaqi asaa'imiin fii buyuutihim guryahooda gudahooda cadamu xirmaanihaa in la diido oo la waayo weeye min majlisi dikrin aw qiraa'atin likitaabi illaahi aw munaaqashati bacdi alaxkaami waalaadabi iyo in laga doodo axkaamta qaybo ka mida iyo aadaabta akhlaaqda qofka sooman guryahooda waxaa ka mid a cadamu xirmaanihaa in la diido amaba la waayo maxaa la weynayaa majaalis ilaahay lagu xuso in guriga laga waayo iyo qur-aan in la akhriyo iyo munaaqasho in la sameeyo la doodo bacdul axkaam laga doodo iyo wal aadaab iyo aadaabta qaybo ka mid a in laga doodo saas darteeda marka waxay u baahan tahay ilaalin badan iyo dadaal badan yay u baahanta xalaqadaynan marka tobanaad wakhtigaa ku dhammaaday meeshaasaan ku joojinaynaa xalaqadaynan kow iyo tobanaad baan ka bilaabi doonaa waa inu akhlaaqi saa- saa'imiin kitaabkaynii bisiyaami tartaqi akhlaaquna soonka ayaan ku koraynaa dabeecaddanada iyo akhlaaqdanada meeshaasaan marka joojinaynaa wa shakara allah xusna istimaacikum gaalo allaha jebiyo mujaahidiintana allaha guulaysiiyo walaalaha ilaahay dartii loo dilayna shahaada allah ka aqbalo walaalaha allah dartii loo dhaawacna allaha caafimaadiyo gaalo gacantood muslimiinta gashay ee xabsiyada gaalada lagu jirdilahayana allah nooga soo fakiyo annagana ilaahay gaalanooma gacan geliyo ridaya gaalnimana allah naga ilaalsho ilaahay tabaaraka watacaala hana suga thabaadna allah na siiyo wallahu yaquulu alxaq wa huwa yahdi sabiil wasalaamu allahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu waa inoo xalaqada dambe kow iyo tobanaad bilahi towfiiq يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوقرا